axmed cabdi kaariya madaxweynaha galmudug ayaa ballanqaaday in ay si fiican ay kaga faa'iidaysan doonaan mashruuca barwaaqo oo horey deegaanada galmudug kaga shaqayn jiray magaca biyola lagula maamulay lacag dhan shan milyan oo dollar iyadoo hadda mashruuca barwaaqo lagu maamuli doonaa toban milyan oo dollar taas oo lagu dhisi doono kaabayaasha dhaqaalaha galmudug loona adeegsan doono dowlad dhiska madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariya oo munaasabadda ka hadlay ayaa bogaadiyey mashruuca biyoole in ay wax badan kaga faa'iidaysan doonaan goboleedka galmuduge aad iyo aad bay runtii noo dhiirigelisay u bogaadinaynaa guusha weyn ee laga gaaray mashruucan ex biyoole haddana loo bedelay wejigiisa labaad barwaaqo saddex sano muddo laga joogo ayaan mashruucan daafurnay iyadoo la isweydiinayo sida guud ahaan ay ugu guuleysanayso soomaaliya gaar ahaanna aan si gaara isu weydiinayno sida ay galmudug uga soo bixi doonto fulinta mashruucan ballaaran ayna ku xiran tahay ama ay ku wareegsan yihiin isla xisaabtan hufnaan iyo sida uga hirgeli doono iyadoo meelahaas laga fiirinayo galmudug waxaa ilaahay mahadiisa loo soo bandhigay inuu galmudug uga hirgalay sida ugu hufan ugu qurxoon oo aan ka galnay nambarka ugu sarreeya fulinta mashruucan oo aan guul weyn ka keennay waxay noo tahay hufnaan iyo sharaf iyo shaqo wanaag galmudug looga hirgeliyey markii mashruucii lagu guulaystayna la gaarsiiyey amaalmarintiisa ama in ay deeqbixiyaasha soomaaliya taageerana siiyeen in intuu ahaa intii oo kale lagu daray aanan haysano weliba ballanqaad kale oo markaan tan fulino haddana ka sii badan intaan